bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu dhegaystayaal yaraafaylha ka dhowaada warka hiraamnima idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaananku doorkulan weliba ku mid ahaa wasiir ku-tirsan galmudug oo sheegay inay fashilan tiwaanwaantii madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ciidanka nabad sugidda soomaaliya oo suubiyo howlgal dalaha qobqowdi dad horle cudurka covid tuman sagaalanka amuday magaalada muqdisho soomaaliya iyo shiinaha oo kuwad hadlay ka hortaga covid tuman sagaal muwaadin soomaali oo laga dili koonfur afrika iyo maxkamad ee kataala yemen oo ku xukuntay dultoogasho ee donald trump iyo weliba amiir maxamed salmaan raafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo jimaace taariikhdu weliba ka beeganta labaatiyo afarta bili sagaalaad ee setembar sanadka lamada kun labaatiyo kowda intaas weli haynan qodobada hiraabtan warkahanan ku door kulan dhegaystayaal ha ka dhowaada warkii hiraabnimo faahfaahsan hiraafayla dhegaystayaal wasiir ku-tirsan galmudug oo sheegay inay fashilanti waawaantii madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble wasiir dowlaha madaxtooyda dowlad goboleedka galmudug cumar shidow weliba xaqiijiyey inay fashilanti waawaantii madaxweynaha galmudug usmaal moole dhaafi kuwadii ee ka dhexwadii madaxda dalka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble oo khilaaf weyn hashal dhexgeliy si isin lawada dareertanba madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo maalmoon ku holinaya xalinta khilaafka ku dhalday kiiskii ikraan taaliil oo sababay murung eed ambileran oon dhexay madaxweyne farmaajo iyo wasaare rooble dadaal badan oo subiy madaxweynaha galmudug oo marxalad badan hamari iyo markaas xiliyada qaarna shirarka markaasio qaadayaan ku dhowaad tumisiyo saacdood iyo gunaanadkii xalay weliba ka dhammaaday fashil iyo oo ra-iisul wasaare rooble garbishay markaasi muujiyan bisil badan meelo dhinaca kalena markaasayti ku lumay caqabad eedan weyn oo haddajiidii in markaasayti wadahadaladii dareere uu ka ama xalay markaasayti surman yo erey qoraal markaas iska daawacay bartis facebooka wasiirka madaxtooyada galmudug cumar shido xubnihii oo ku mid ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigreen iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan yamaal muladhaafi weliba kuhowlanaana silan dhamay lahay khilaafka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble mareykanka iyo midooda yurub iyo qaramada midoobay weliba yoona si goonigooni ee madaxda dowladda haninjeediyana markaasayti inuu xalin khilaafka markaas renajeesida geedi socodka doorashada ciidanka nabad sugidda soomaaliya oo suubiyey howlgal dad laha qobqowadi howlgalkan oo dad badan laha qobqowdi weliba ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya iyo ku suubiyana xaafadaha degmada luuq ee gobolka gado saraakiilla howlgalka hogaamiyaasi weliba iyo sheegan inu jeedka hay sugowka amniga degmada saraakiilla howlgalka hogaamiyaasi weliba iyo sheegana inuu jeedka haayay sugowka amniga degmada iyo deegaanada hooskow silanku horseeda in falal amni dariyo dhiyan ciidamada nabad sugidda soomaaliya oo qaarsho waday baawarta noocdii shal duwan weliba howlgalka haayay koo markaasaytii guriguriyo kusuubiyaan xaafado degmada looqa welibananka dambeyn kureed markii weerar bambaane ee laka qaaday ee garoonka diyaarado ee degmada luuq ee gobolka gado taliyaha hay-adda nabad sugidda degmada luuq xasan aadan xilkey weliba sheegay in howlgalka la qob qobday ku dhowaad boqol qof islamarkaana iyo wadan baaritaano laka shal saaro dadkaas weliba hadalshii intaas kasii daray in ciidamada nabad sugidda degmada luuq iyo diyaaran enhamin iyo maalinba ka shaqeeyowka amniga bulshadana lanka baahanya in ciidamada la shaqeeyaan howlgalkan ciidamada nabad sugidda kusuubiyan degmada luuq ee gobolka gado weliba ku toosay xeli degmadaasayta toddobaadii laha dhaafi iyo korren falal amni dare e wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya weliba xogtay fayraska korona ee ka sheegtay in labaatiyo afartii sac laha dhaafi libaari saddex kun lix boqol afartii kow qof balse cudurka la ka heli saddex boqol afartii siyeed qof xanaseyti oo laka diiwaangeliyey magaalada caasimadda ee muqdisho iyo weliba gobolada dalka soomaaliya oo dhan dadka cudurka la ka heli weliba wasaaradda caafimaadka soomaaliya sheegtay in yeesho roogan gobolka banaadir tumishan puntland toddobaatan qof somalilan laba boqol soddon iyo sagaal galmudug galmudug tumiyo sagaal iyo jubbaland oo laka diiwaangeliyay shan qofa saas oo kale warakubay wasaaradda weliba laka sheegay in dadka cudurka laka helayo shal-ayn laba boqol tumiyo todoba meegale iyo weliba boqol soddon iyo kow bilaange meelo cudurkan markaasaytiyon amudan labaatan qof iyo markaas ka bogsadan sagaalo iyo shan qofood guud ahaan cudurka safmareenka ee covid tumiyo sagaal waliba soomaaliya laka diiwaangeliyay tumiyo sagaal kun shan boqol siyeetiyo saddex xaaladood kun sagaaliyo sagaal dhimisho ee meeli markaasi ku bogsan sagaal kun saddex boqol afartiyo shan hanaseyti oo ku sugan magaalada muqdisho weliba gobolada dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marwafawsiye abikar nuur weliba ka baaqday in dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo qaadan talooyinka caafimaad oo markaasi dhaqangeliyaan tallaabooyinka laga xakameeyo covid tumiyo sagaal si guulanka deera dadaalada sare ee korlanka qaado badqabka bulshada wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marwafawsiye abikar nuur war-saxaafadeed dhabaanyaasaartii weliba ka cosatay madaxda dowlada federaalk sooma madaxda dowlad goboleeda iyo dowladda federaalk soomaaliya inay markaas dhaqangeliyaan bandow hilliyada amiinka ah si markaas lanku horseeda faafitaanka xanuunka covid tumiyo sagaal dhinaca kale wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad doctoresa fawsiye abikar nuur weliba xarunta wasaaradda caafimaadka ka qaabilay safiirka dalka ghana fidhi soomaaliya mudane fashanjo wasiirkii weliba safiirka weliba kuwad hadlenaa xaaladaha caafimaad ee wadanka wasiirka iyo safiirka weliba kuwad hadlenaa xaaladaha caafimaad ee wadanka iyo arrimaha caabuqa covid tumiyo sagaal iyo meeliyo maraha inqabashada talaalka kahortaga covid tumiyo sagaal dowladda china weliba si dhab ee markaasaytanka caawiyaasi wasaaradda caafimaadka qeybaha talaalka kahortaga caabuqa covid tumiyo sagaal iyo koranqaadowka adeega caafimaadka wasiirka caafimaadka weliba kama hadnagtay galwasurmowga dowladda china marwelta shacabka soomaaliyeed safiirka weliba ka codsday inuu diyaaran markaasafiirka weliba cadeeyay inuu diyaaran ayn in sii xoojiyeen taageeradii on haya soomaaliya gaar ahaan kahortaga cudurka covid tumiyo sagaal koox burcad koonfur afrikaan ee weliba muwaadin soomaaliyeed oo ka dilanaa deegaan ka magacaabo hermes oo boqol labaatan kow kilomitr injara magaalada cape town iyo markaas deelka kureed goobta ka baxsaday muwaadinka soomaaliyeed oo laka magacaabo jiray axmed jegefe weliba xiliga la dilaayay weliba uu saakabay idis welibana laka rasaasay baawar usuwadii isagoo markaas la goobta markaas ka amuday sidii sheegeen qaar kumid ee ehladiis ciidamada booliska koonfur africa weliba la sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira sidii gacan laanka dhiki lahay dadkii ka dambeeyay dilka muwaadinka soomaaliyeed dalka koonfur africa weliba sanadkan lamada kun iyo labaatii kowda laka dilay in ku badan labaatan dhalinyaro soomaali ah iyo markaas sanadkan lamada kun iyo labaatii kowda dilkaaseyti laka dili dalkaaseyti laka dilay in ku badan labaatan dhalinyaro soomaali ah welibana dilkaasay weli in ku hadalna dowladda soomaaliya weliba koonfur africa idaacadda raadiyaha baydhabo dhegeystayaal warkii raabnasingo ku hahaya inka dambeyntii maxkamad fadhisha ee dalka yemen weliba xukun dil ee iyo kariday tuman qof oo markaasi ka jaraan madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump iyo dhaxal sugaha boqortooyda sacuudiga amiir maxamed salmaan taasoo kale boqorka sacuudiga salmaan bin cabdicasiis al sacuud ayaa weliba ka dhex muuqday liiska dadkale ku xukumay dilka toogashada ah oo langhaysada in markaas mas-uulka hayan xasuuq lama sano ka hor linjeysadii arday reer yemani ah ee garsooraha weliba sheegay in xukunka sayd uu sakariyada saddex eedeysana iyo markaas sayd ka maqan maxkamadda oo ka taala gobolka socda ee dhiyow dhinaga waqooyi galbeed ee dalka yemen warbaahinta caalamka oo markaasi badan ahaan carabte weliba siwin hadal hayana wararka ka saabsan xukunka sayd oo laka dhawaaqay maalintii talaadada hayti shakhsiyaadka xukunka la kelidii weliba garsoorka maxkamaddii oo sheegana in la ka heli dembe la xiriira ku lug lahaanshaha duqeyn iyo fulying diyaaradaha xulafada sacuudiga oo sanadkii labada kun tumiisiyeedkii la kabaagsaday basyo saarna ciyaal iskuule ee sida markaasi sheegtay wakaaladda wararka yemen ee saba baska ardayda waday weliba gantaal yalaka dhowey soo markaas dhex maro suuq kiyaala magaalada dahayn ee gobolka socada konton qof oo rayidhahay oo badanahay ciyaal arday ee weliba ka amudana meelesiti ku dhawaad siyo tan kalena iyo ka dhaawacmeen markilaa kutawa trump boqor salmaan iyo weliba maxamed bin salmaan dadka kale ee markaas ka jari ee liiska shakhsiyaadka toogashada laku xukumay weliba ku mid ahaa madaxweynihii xukuumadda riyaad taageerada kahaysi ee yemen cabdiraabi mansuur haadi amiir turki bin bander bin maxamed bin cabdiraxmaan al sacuud oo ku tirsanaa amiirada boqortooyada sacuudiga hogahii hore ee waxda gaanshaandhig mareykanka james mattis iyo weliba saraakiil hore oo ku tirsanaa jari dowladda mareykanka iyo yemen garsooraha xukunka ka dhawaaqay oo laka magacaabo riyaad al irsaami waliba sheegay in dhammaan dadka diilkali ku xukumay saasoo kalena markaas la fadaaye inobiyan ganaax beese oo dhan toban bilyan oo dolarka mareykanka toban bilyan oo dolar taasi markaas sii doonaa ehelada dadkii markaas ka amooday duqeynta go-aan hakubahi maxkamadda weliba ha ku toosay xilo dhowaan sagaal qof laku fuli xukun dil toogasho oo la karidiya warkii dhegeystayaal isinkula darata idaacadda raadiha baydhabo saaxiibyaal raabnimadan intaninka dhonya warka waliba siin akhriyaano maxamed raxmaan ibraahim jiiro ee wali farsamay saaxiibkii xasan jookar kama asintiin dhugun soogii waliba wararka barnaamijyada kubow idaacadda raadiha baydhabo saaxiibyaal
radio